sangaabo shiikh waa hooyo dhashay toban carruura labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waxay iibinaysay qaadka oo ah geed maanka yara dooriya oo laga jecel yahay soomaaliya laakiin magaalada baydhabo markaad eegto ganacsiga geedkan maalmahan waa mid gaabis ku socda ka hor bishii februari ee sannadkan baydhaba waxay ku jirtay gacanta kooxda al-shabaab kooxdu waxay dhulka ku dartay ganacsigii qaadka tan iyo markii ciidamada etoobiya oo kaabaya cutubyo ka mid ah ciidamada soomaaliya ay xureeyeen magaalada baydhabo bishii februari sangaabo shiikh waxay mar kale awood u yeelatay inay qaadka ku iibiso jidadka laakiin wax faa'iidaha oo sidaa u sii buuran kama hesho dadka deggan magaalada baydhaba ayaa islamarkii laga xoreeyey al-shabaab rajaynayay gargaar lala gaaro gaar ahaan dhinaca dowladda federaaliga ah ee magaalada muqdisho uu fadhigeedu yahay waxaa yeelay magaalada waxay go'doon ku jirtay muddo saddex sannadooda al-shabaab waxay hor joogsatay gargaarkii magaaladaasi tegi jiray saddexdaasi sano xitaa waxay hor joogsatay talaalkii dabaysha ee ay magaalada geynaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo w h o cabdifataax maxamuud ibraahim oo loo yaqaano cabdifataax geesey waa guddoomiyaha gobolka baay oo ay magaalada baydhabo xarunu tahay waxa uu iga warramay sida uga niyad jabsan yahay kaalinta dowladda federaalka kumeel gaarka ee wakhtigu ka sii dhammaanayo ay ku leedahay gargaarka baydhaba muddaha tamay leeraay february last coyni mars abril may june julaayo agost bilooda rogna wal caawin ee unu ku helaana mal aragaw mayba malayase dowladda dhexe madaxda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee hata xilsho dhammaadi in baydhowba uun kumid hayna soomaaliya uun kumid hayna oo dadkii xilkan qaadeenba intan ka jarna tusaalaha afgooya dowladda soomaaliya markii qobad qobsatay dhara la jeeyay dhaqaale la jeeyay system shee la hagaajiyey balcad saas oo kale beledweyne saas oo kale ee gobollada dhexe saas oo kale laakiin dowladda dhexe soomaaliya madaxweynihii iyo ra-isul wasaaraha waqtiga ku dhammaaday baydhabo soomaaliya muun kumid hayn in gargaar ka yimaada dhinaca magaalada muqdisho la geeyo magaalada baydhabo waa arrin haatan adag laba boqol iyo afartan kilomitir dhul dhirarkiisu dhan yahay ayaa labada magaalo u dhexeeya qiyaastii boqol iyo konton kilomitir oo masaafadaasi ka mid ah weli waxaa gacanta ku haysa al-shabaab taasina waa arrin dhabtii magaalada iyo gargaarka dowladda ka iman lahaa kala goynaysa cali xasan cabdi waxa uu darawal ka yahay gaari xamuula oo ka shaqeeya inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo muqdisho waxa uu iga sheekeeyey habdhaqanka maleeshiyaad ku sugan bar kontarool oo ay kooxda al-shabaab ku leedahay magaalada buurha kaba oo ah magaalo ku taalla jidka isku xidha muqdisho iyo baydhaba kiraan saddexsa afarsa way kahaysadee haddana jaadka way koobaadee way ka jirdile gorilakii obde sigaarka way koobaadee hataa indhoolantiliku hiro hogilika jeeye sehen waa lakiila dhagame silcagaas kubaade muddi shansa oo kale kahaysaan kubaade ka fasahay
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab mararka qaar waxay xamuulka ka dejiyaan baabuurta iyagoo baaritaanno ku sameeya haddii ay ka helaan wax cunto ah oo ay ka muuqdaan calaamadaha hay-adaha gargaarka sida bacaha bariiska iyo masagada oo ay iyagu durbadiiba dabqabadsiiyaan badeecadaha kale ee dadka wataa ay nasiib u helaan in kooxda aysan la wareegin waxay dul saaraan canshuur adag cabdi waxa uu qiyaasayaa in lacag gaaraysa afar boqol oo dollarka maraykanka uu ka bixiyo alaabo laga yaabo in qiimahoodu uu yahay kun dollar oo keliya inkastoo ay caqabadahaasi haystaan magaalada baydhaba haddana dadka ku nool waxay si taxadar uu ku jiro ay ugu rajo wan yihiin ahmiyadda ay u leedahay dowladda cusub ee la filayo inay soomaaliya yeelato waa kan cabdifataax ibraahim geesey guddoomiyaha gobolka baay mar kale walaahi soomaaliya hatama umuuqatay qaabka hata hoolika dareerta new era galohay haddii lakasii adkaysada maylrtrsal communitk adkaysada in dad aqoon la hayna ingalna dad aqoonla ingalaan xildhibaane dad ka aqoontan la haynana laku reeba dadkii dalkun dhibaateeyayna arday laku reeba haddii international community kasii adkaysada waa cusub anbaryohay rafadi mid ka mid a howlaha ugu waaweyn ee hor yaalla dowladda mustaqbalka imanaysa soomaaliya waxay noqonaysaa in kooxda al-shabaab ay ka saaraan meelaha weli ay kaga harsan yihiin gobollada koonfureed ee soomaaliya kooxda waxaa gacantooda ka baxay dhul fara badan waxaana dagaal kula jira oo weeraro ku hayay ciidamo isbahaystay labadii sannadood ee lasoo dhaafay hase yeeshee weli waxay gacanta ku haysaa meelo ay ka mid tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo meelo kale oo ay ku jiraan dhulka ku dhowdhow magaalada baydhabo